wanaagsan dadkeena dhegaysanaya waxaad kusoo dhawaataan warka duure reediyo dalsan qodobada wararkeena kuwooda ugu doorka roona waxaa ka mid a
afisyooniya ee magaalada muqdisho
maamulka galmudug oo ciidamo fara badan geeyay waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel
faahfaahin ka soo baxaysa shil kaarih oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka tugdheer ee maamulka somalilan
madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif oo kulamo la qaatay madaxweynayaasha maamulada galmudug waa lafta gareen iyo sidoo kale cali guudlaawe
al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidanka admis ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose
di ka socda dowladda maraykanka ayaa maanta gaaray magaalada hargeysa ee caasimada somalilan
akhbaaraadka dibadda ahaad maanta warkeena ku maqli doontaan waxaa qayb ka ah
dowladda dalka turkiga oo sii kordhisay xanibaadii ay horey u saartay diyaaradaha dalka ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
daawateen waxaad dhegaysateen qodobadii ugu waaweynaa warka duuri reediyo dalsan waa maalnimo qanimihiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha may sanada labada kun labaiyo labaatanka waxaadna kusoo dhawaataan warkii iyo faahfaahsan
aynu ku bilaabnay qodobka ugu horeeya hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha ayaa maalintii labaad ka socota teendhada afisyooni ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa la diyaara xuseen washington
xarunta teedhada afisyooni ee xeeddaabka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa waxaa maalintii labaad ka socota hadaljeedinta musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya iyadoona maanta ay jeedinayaan sida qorshuhu u yahay hadaljeedinta musharaxiinta sagaal iyo toban musharaxa u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya waxaa ilaa haatan khudbadaha jeediyey musharaxiin gaaraysa ilaa iyo sideed musharax waxaana khudbada ugu horeysay maanta jeediyey xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynihii hore soomaaliya iyadoona sidoo kale madaxda maanta khudbadaha jeediyey ay ka mid yihiin musharaxiin kale oo ku jiro madaxweynaha madaxeedkiisu dhamaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale musharaxiin kale kuwaas oo dhammaantood ka hadlay sooyaalkooda siyaasadeed iyo waxa ay qaban doonaan marka la doorto xilka madaxtinimada soomaaliya madaxweynaha madaxeedkiisu dhamaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo daqado ka hor jeediyey khudbadiisa musharaxtinimo ayaa waxa uu uga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin isbedel doon uu sheegay inuu doonayo inuu dalka uu mar kale isbedel uu ka sameeyo sidoo kale waxa uu sheegay in dalka arrimo badan uu kasoo qabtay islamarkaana uu yahay haatan qofka ugu dhow ee doorasho qofi cod ah ka sameyn kara dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo sii hadlay ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimo kale oo ku aadan dhinaca amniga iyo waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha bulshada isagoona sheegay in dowladda madaxda uu ka ahaa ee haatan waqtigeedu dhammaaday ay dalka wax badan u qabteen sidoo kalena isagoo tilmaamay in haatan uu doonayo markale inuu dalka isbedel uu ka sameeyo xasan sheekh maxamuud ayaa isna sidoo kale ka mid a musharaxiinta maanta isna halkaas khudbadaha ka jeediyey waa teenada afisyooni wuxuuna ugu hadlay sooyaalkiisa siyaasadeed iyo ballanqaadyo uu sameeyey haatanna dhegeystayaal aan iraahdee khudbadda madaxweynaha madaxreedku soomaaliya farmaajo ayaa waxa ahayd sida tan
guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaanada sharafta badan ee golaha shacabka iyo aqalka sare musharaxiinta xilka madaxweyne ee madasha ku sugan saraakiisha iyo ciidanka soomaaliyeed ee habeen iyo maalinba u taagan difaaca dalka iyo dalka soomaaliya haddayna la fadhiyaan danjiriyaasha dowladahan saaxiibaha nahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaah baa mahad leh oo noo suurtogeliya maanta inaan u diyaar garownay doorashadii muddada dheer aan sugaynay oo ku astaysan shaniyo tobanka mey isbuuca soo socda mudanayaal marweyn xildhibaanada sharafta leh waxaan idin weydiisanayaa aan idinka codsanayaa inaad codkiina isiisaan inaad u hiilisaan isbedel doonka inaad u hiilisaan dowlad wanaagga oo ku dhisan la dagaalanka masuqmaasuqa iyo wadaniyadda patriotismka waxaad haysataan barnaamijkii isbedel doon isbedel doonka socda waxbaan rabaa inaan ka tataabto xaggee ka yimid isbedel doonka isbedel doonku wuxuu ka yimid waxaa la- waxaa la yidhaahda isbedel doonka fadhiidka ah ayuu ka yimid oo taariikhdeenna ku suntan aan soo aragnay khibraddeenna markaan kaashannana muddooyinkii la soo dhaafay aan ognahay wixii dalkan soo maray siaad og tihiinba isbedel doonka socda ama isbedelka socda wuxuu ka bilowdaa wakhtiyadan hadda aan joogno doorashada ah waxaa dhasha ama aad doorataan madaxweyne cusub madaxweynahaas cusub ma yaqaano waxa adduunka uga soo horeeya waxaase muhiima inaan idiin sheego waxa uga soo horeeya laba arrimood oo muhiima inaan ogaanno ama aad og tihiinba waxa uga soo horeeya la dagaalanka shabaab iyo cadowga shabaab oo ah argagixiso international ah iyo faragelin shisheeye oo dowlado qaar ay ajando u tahay soomaaliya inaysan cagaheeda ku istaagin qofkaas cusub intaas soo wareegeyn yaa wuxuu bilowdaa howlihiisii kale in uu magacaawdo xukuumaddiisa inuu dowladdiisa dhisto lixda bilood ugu horeeya waa isbarasho lixda bilood ku xigtana waxaa weeye waxaa bilowda political instability xasiloonin la'aan siyaasadeeda bilaabata halkaas waxaa ku kala qaybsama golaha shacabka conflictaa bilowda sanad gudaheeda waxaa laga yaabaa inuu ka baxo prime ministerkaas ama xukuumaddaasi ka baxdo caado waxaa ah sanadka ku xiga in la magacaabo haddana xukuumad cusub xukuumaddaas cusubna ay jidkii hore marto lix bilood isbarasho ah iyo lix bilood oo political instability ah halkaas waxaa cad labadaas dowladood inaysan waxba qaban oo ay fadhiid yihiin
aasha cabdulaahi guddoomiye ku-xigeennada mudanayaasha labada aqal ee sharafta leh waxaan dhisnay guddiyo madax bannaan oo dastuurka sida ku qa- qeexan ah dastuuri dhismaha kaabayaasha ee dalka ee horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada oo uu ka mid yahay howlkan iyo garoonka diyaaradaha aan garanayno jaamacadda ummadda soomaaliyeed isbitaallo fara badan iyo dugsiyo dib u qaabaynta hay-adaha maaliyadda dalka oo ay wasaaradda maaliyadda iyo qaanuunkii maaliyadda iyo integrity organiska ama hay-adaha ee ka shaqeeya la yidhahdo sida xisaabiyaha guud handadowraha guud iyo bangiga dhexe Ee, waxaan kor u qaadnay qaabka cashur ururinta iyo dakhliga dalka oo aan ugu nimiday asigoo aan jirin waxaan dib u qaabaynay shaqaalaha rayidka ah oo aan ka soo bilownay hoos aanaan u samaynay in ay joogto ahaadaan darajane ay ku helaan waxa ay mudan yihiin waxaan qabannay ugu dambayntii doorashooyin aanu dhiig ku daadanin haddii aan intaas dulya- dulmar kooban ku soo ururiyo ee wixii afartii sane aan xilka hayay hore la iigu doortay qabsoomay qaar ka mid ah waxaan haddana rabaa inaan dul maro ee barnaamijkayga siyaasadeed ee mustaqbalka soo socda waxaan diiradda saari doonnaa haddii alla yidhaaho ugu horreeya amniga oo ah in dalka dib loo xoreeyo iyo ah in laga xoreeyo argagixisada magaalooyinka lana furo waddooyinka magaalooyinka isku xidha oo dalku uu noqdo meel dadka iyo badeecadaha ay si rasmi ah u kala socon karaan oo isku furan isuna xihan waxaan ka shaqayn doonnaa amniga la s- barbar socda garsoor aan ku bilaabi doonno samaynta guddigiisii madaxa bannaanaay ee dastuuriga ah ee adeega garsoorka guddiga dib u qaabaynta shuruucda dalka ka jira shuruucda dalka ka ji- dalkeenna shuruucda ka jira in badanoo ka mida waa shuruuc wakhti hore aad u fog la sameeyey oo u baahan in wakhtiga hadda ah kuwa la jaanqaadi kara laga dhigo meelaha qaarkoodna muddo dambe ayayba soo kordhanoo shuruuc ma laha shuruucda loo hagaajiyo wixii aan muddooyinkii lasoo dhaafay aan la qabanin
hagaajistayaal kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud oo teendhada afisiyoni ka horjeedinayay een, khudbadooda ku aadan mashara een, khudbadooda masharaxnimo ee xilka ay ku doonayaan intaas haddii aynay kaga gudubno markaan haddii aynu fiirino maamulka galmudug ayaa ciidamo fara badan waxa uu geeyey wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka dhuusamareeb iyo weliba gurceel cali aadan ayaa warbixinta warkaa inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa galmudug iyo ciidamada admis ee heegan sare loo geliyey xaafadaha magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug wararka ayaa waxa ay sheegayaan in la arkayo askar aad u fara badan oo saacadihii u dambeeyey lasoo dhoway wadooyinka soo gala magaalada iyo xarumaha muhiimka u ah maamulka galmudug ciidamo kale oo aad u hubeysan ayaa sidoo kale la geeyey dabaqyada iyo dhismayaasha kale ee ku yaala bartamaha magaalada waxaana sababta rasmiga ah ee ciidanka heeganka loo geliyey lagu sheegay cabsi laga qabo in ahlu sunna ay soo gasho magaalada dhuusamareeb ahlu sunna ayaa wada sida la sheegay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aan la ogeyn halka sida rasmiga ah ay ugu wajahan yihiin ayagoo lasoo wariyey inay dhowr waddo oo jihooyin kala duwan ah uga ruqaansadeen magaalada bohol ama deegaanka bohol oo bilihii ugu dambeeyey ee xarun u ahaa xoogga ahlu sunna
maxsaned cali markan shil kaari oo ka dhacay deegaanka Kaata- kaatamah oo gobolka tugdheer ka tirsan ayaa sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah inta la xaqiijiyey waxaa shilka kaari ku geeriyooday laba ruux halka ay ku dhaawacmeen labaiyo toban kale kadib markii uu shil eh, ku galay kaari iska roge ah degmada kurwood lagu magacaabo kaas oo kusii jeeday magaalada burco ee xarunta gobolka tugdheer waxaa la sheegay in dhaawaca dadkaasi lagu dabiibayo isbitaalka guud ee magaalada caynaba iyadoo dhaawacyadu ay yihiin kuwa kala daran inta badan deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka somalilan waxaa ka dhaca shil kaari kuwaasi oo geysta khasaaro u badan dhimasho iyadoo la- iyadoo loo sababeeyo waxaa soo ce- waxaa soo celceliyey shilalkaasi burburka wadooyinka iyo tarwalada oo aan lahayn xirfad tarwal- xirfad kaari oo wadis ah
sheekh shariif sheekh axmed ayaa kulamo waxa uu la qaatay cali guudlaawe iyo sidoo kale madaxweyne laftagareen madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa magaalada muqdisho waxa uu kula kulmay madaxweynihii hore ee soomaaliya haatana ka mid ah musharaxiinta u tartameysa xilka madaxtinimada soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed mas-uuliyiinta ayaa waxa ay kulankooda kaga hadleen xaalada guud ee dalka iyo sidoo kale dhamaystirka doorashooyinka dalka oo heer gebagaba ah mareysa sidoo kale dhinacyada ayaa waxa ay ka wada hadleen doorashada madaxweynaha soomaaliya taasoo la filaya inay dalka ka dhacdo shan iyo tobanka bishan may oo ay ka harsan tahay muddo saddex maalmood oo qura ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa isna dhankiisa waxa uu kulan la qaatay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed labada mas-uul ayaa waxay kulankooda diiradda ku saareen xaaladda dalka iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka dalka
hagaag dhegeystayaal halkaa warkaasi kala socotaan waa idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda iminkan akhbaaraadka dibadda haddii aynu fiirino
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la heliyaabaa tale